waxaan rabaa arrin kale runtii inaan xuso shir baa wuxuu ka socdaa meesha la yidhaahdo kismaayo laygu yidhi axmed madoobe ayaa u baaqay shirkaa ra'yi ahaan anigu waxaan arkaa ra'yigaasi shirkaasi inaanu ahayn shir maslaxad u haya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba waxaan ku talin lahaa shirkaas in dib loo dhigo waxaan ku talin lahaa in la wada hadlo waxaan ku talin lahaa shakigan laga qabo dowladda federaalka inuu ka baxo meesha oo wada hadal runtii looga saaro waxaan u malaynayaa habka marinka hadda loo marayo la sheegayo inuu marin runtii aad u qaldan uu yahay ummadda soomaaliyeedna aanay jeclaysan doonin waxaan leeyahay madaxda qaranku ha wada hadleen ha laysu yimaado miiska ha laysugu yimaado wixii khilaafaadahee jira ha laga wada hadlo haddii ay jiraan dowladda wax lagaga cabanayo federaalka laynoo kala turjumi maayo haddaynu nahay maamul goboleedada laynooma kala turjumayo waa inaynu si toosa u abbaaraa xamar laysugu tagaa sida awalba laysugu tegi jiray laga wada hadlaa madaxweyne farmaajo waxaan kula talin lahaa adaa madaxweynihiiya inaad yani leadership roolkaagii qaadatid madaxweyne kasta ama dawlad kasta ama maamul kasta bartay tahayna aad ugu tagtid wixii khilaafiha jirana miiska lasoo saaro waxaan leeyahay sida ugu habboon ee loo mari karaa inuu kaa noqon doono haddii waddo kale la damco in la helo waxaanu arkaa anigu waddo sax inaanay ahayn shirkanna waxaan ku baaqi lahaa anigu dib ha loo dhigo ha laga horraysiiyo in laysu yimaado wabilaahi tawfiiq aad iyo aad baan idin salaamaya